في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco waliba aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa sagaalabaatanka bisha jamaadul awal qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah daaci muhaajir ah oo ku geeriyooday waddanka suuriya iyo ducaad mujaahidiin ah oo ka tacsiyeeyey geeridiisa waxaan idiin soo gudbin doonaa daacigaas iyo taariikh nololeedkiisa hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida oo bogaadiyey weerarkii weynaa ee mandabay kaas oo naftood horeeyaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada maraykanku ku leeyahay gobolka laamo ee waddanka kenya bayaan ku turjuma luuqadda soomaaliga ayaan idiin soo gudbin doonaa insha allah waxaad sidoo kale maqli doontaan duqayn ay dad badan oo muslimiina ku dhinteen oo toddobaadkan ka dhacay waddanka suuriya wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan insha allah waddanka shiinaha oo uu ka dilaacay cudur halis ah iyo laba gobol oo waddankaas ka mid ah oo gebi ahaanba lagu soo rogay go'doon warar la xidhiira cudurkaas iyo waxa uu yahay ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan mujaahidiinta alqaacida oo bogaadiyay dardarta howlgallada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyaan waddamada saxaraha iyo saaxilka ee afrika dirayna fariimo muhiim ah bayaan ay baahisay mu'asasada asaxaab ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa hogaamiyayaasha waddamada reer galbeedka oo kulan baroor diiq ah kaga qayb galay magaalada barakaysan ee alqudus taas oo ka dhigan inay magaaladaas u aqoonsan yihiin inay leedahay yuhuudda warbixin ayaad maqli doontaan qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan waxaana nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka ugu horreeya barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa bogaadiyey weerarkii weynaa ee mandabay waxaana mu'asasada asaxaab ay baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta haddaba tarjamada bayaankan ka soo baxay mujaahidiinta waxaa soo gudbinaya walaalkeen salmaan axmed mu'asasada warbaahineed ee saxaab oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta kaasoo si diiran loogu hambaliyeeyey weerarkii weynaa ee mandabay oo guutooyin ka tirsan istishaadiyiinta xarakat al-shabaab almujaahidiin ku qaadeen saldhigay ciidamada maraykanku ku leeyihiin gobolka laamu ee waddanka kenya bayaankan oo ciwaan looga dhigay salaan qadarin iyo weyneyn ku socota halyeyada jihaadka ee soomaaliya iyo bayaan lagu maamuusayo kaalintooda hogaamineed ee ay ku leeyihiin camaliyaadka jihaadiga ee qudus lama yahuudiyeynayo ayaa waxaa lagu bilaabay allah baa mahad iska leh ballankiisa oofiyey ciidamadiisa awood siiyey keligiisana dabka ku shiday saldhigyadii isbahaysatada gaalada ah nabadgelyo iyo naxariisna ha ahaato nebigii ummaddiisa ku amray kuna dhiirigeliyey inay shahaado dalbaan nebigeenna moxamed iyo saxaabadiisa qiimaha badan intaas kadib waxaan mahadcelin iyo bogaadin u jeedinaynaa libaxyada jihaadka ee sharafta badan hoggaanka sare ee xarakat al-shabaab almujaahidiin oo ugu horeeyo sheekh axmed cumar abu cubayda iyo walaalihiisa kale kuwaas oo ruuxda nafurnimada dib ugu soo nooleeyey quluubta ummadooda barayna casharo waaweyn oo ku aadan kala firdhinta sufuufta gaalada iyo in saldhigyadooda xarumahooda militariga iyo maraakiistooda istraatiijiga ah xabad iyo baaruud la qabadsiiyo iyagoo saldhigyadii cadowga uga soo dhacay goob aanay ka filaynin lana beegsaday camaliyaadkii barakaysnaa qaybna ka ah silsilada qudus lama yahuudiyeynayo ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida wuxuu bayaanku intaa ku daray camaliyaadkaas oo aan u mubaarakaynayno ummaddeena sharafta iyo deeqsinimada badan muddada sanadka ee laga joogo xilligii ay camaliyaadkaas curteen duulaanadaas oo ay dhimbilahooda bilaabeen mujaahidiinta soomaaliya ayna soo labeeyeen walaalahooda maali kuwaas oo ka kala dhacay nairobi ajlahoog iyo belidoogle uuna ugu dambeeyey weerarkii mandhabey ee dhacay tobankii jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo kowda hijriyada kaas oo ay heliyada islaamka ee xarakat al-shabaab almujaahidiin cagta ku mariyeen saldhiga kamsiinba ay ciidamada badda maraykanku ku leeyihiin gacanka mandhabaay ee gobolka laamu ee kenya iyagoona halkaas ku laayay kuna dhaawacay tobannaan ciidamada maraykanka ah kuna burburiyey diyaarado iyo gaadiid kale oo ciidan kadib duulaan islaamnimo oo aad u qiimo badan iyo nafarnimo aad u saraysa kuwaas ay adag tahay in erayo afka laga sheegay iyo qoraallo lagu soo koobo wuxuu bayaanku intaa ku daray ummad yahay muslimka ah qudus waa halkii loo dheelmiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam gaaladuna waxay shaacisay in la yahuudeeyey lagana dhigay caasimadii dowladda yahuudda dad yahow mu'miniinta ah xamlada cusub ee yahuudda iyo saliibiyiintu soo qaadeen laguma joojin karo ilaa in ummadda ay kelikeli iyo koxkoox u istaagto sidii camaliyaad jihaadi ah loogu qaadi lahaa gaaladaas dhulkana loola jari lahaa xarumaha iyo saldhigyada cadowga waxaan nahay ummad mid ah rabbigeennu waa mid keli ah hal qiblo ayaan wadaagnaa kitaabkeenna iyo kelimadeennuna waa mid cadowgeennuna waa isku mid colaadda saliibiyiintu u hayaan islaamka iyo ehelkiisa waa mid soo jireen ah oo aanan dhammaad lahayn waana mid sii jiitami doonta ilaa qiyaamaha laga gaaro haddaba aan dhammaanteen annagoo hal safa u istaagno sidii aan cadowgaas yahuudda iyo saliibiyiinta isugu jira uga hortegi lahayn furiimo iyo fagaarayaal kala duwan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida wuxuu bayaanku intaa ku daray waa kuwan ahdaafta yahuudda iyo saliibiyiintu goob weliba dunida ku firarsan sidaas daraaddeed waxaa waajib ku ah ummadda islaamka inay meel weliba oo dunida ka mida ku beegsadaan sida iyaguba muslimiinta ugu beegsanayaan dunida dacladeeda maxaa yeelay muslimiintu waa sida hal jir oo kale xubin weliba oo ka mid ahina waxay la xanuunsanaysaa dhibkii gaara inta kale ee jirkaas ka mid ah culimmada muslimiinta meel weliba oy dunida ka joogaan waxaan ku leenahay booska iyo goobta idinku habboon idinkaga aadan dagaalkan muqadaska ah waa inaad safka gudihiisa soo gashaan hoggaanka aad u qabataan cilmigiina iyo iimaankiinana aad u tarjumtaan jihaad dareenka islaamnimadana aad dib ugu soo noolaysaan quluubta ummadda islaamka ku kalsoonaada in wiilashiina mujaahidiinta ay yihiin oo keliya hormuudkii hubka qaaday ee ummadda islaamka ah ayna si aada u sugayaan inaad safka jihaadka la soo istaagtaan sababtoo ah idinka ayuu dhabbuhu idinku hagaagayaa ayna ku xididaysanayaan mafaahiimta cadaaladda xikmadda iyo ictidaalka fadhiga ka kaca oo kaalintiina ka qaata macrakada islaamka ee ka socota furimaha kala duwan waxaa dhanka kale bayaanka fariin loogu diray dadka muslimiinta ee reer filistiin waxaana lagu yidhi walaalaheenna reer filistiin waxaan leenahay waa kan oo dhabbihii u caddaaday qof weliba oo dhaayo leh cadowgiinu yahuudda oo keliya ma aha balse cid weliba oo guryihiinna idinka bixisay yahuudduna idinku caawisay waa cadowgiina inaan dib u soo ceshinno qudusteenna oo qudustiinna ah iyo guryaheenna oo guryihiinna ah kuma imaanayso inta aan ururo iyo kooxo kala nahay balse waxay ku imaanaysaa in dib loo soo nooleeyo fahamkii ummadda isku duuban oo cadowga ummadda goob weliba kula dagaalamaysa saliibiyiintana gole weliba kula halgamaysa walaalaheennow anagu garab ayaan idiin nahay ee idinkuna garabkeenna soo istaaga waxaan idinkula soconaa sidii aan arrin waajiba u gudan lahayn ee arrintaas wax ka hooseeya ha ku mashquulina annaga iyo idinkuba waxaan doonaynaa in islaamka uu heer sare gaaro sidaas daraaddeed qofka doonaya inuu islaam ka hooseeyo aan gacanta ku qabanno oo aan hor istaagno walaalihiina jamaacada qaacidatuljihaad waxay dareensan yihiin dhibaatada wacdigu idiin geystay markaas ayay wacad ku mareen inay dhibaato iyo culays weliba u maraan sidii muqadasaadka muslimiinta dib loogu soo celin lahaa sharciga allahna loogu oogi lahaa waxaan allah weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwa naftooda idinku furta idinka diintiina cirdigiina iyo muqadasaadkiina intuba ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida qaybaha dambe ee bayaankan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee saxaab loogana hadlay weerarkii weynaa ee mandhabay waxaa lagu soo hadal qaaday dowrka qaar ka mid a warbaahinta carabta dhanka kale waxaa caddaatay sida warbaahinta dowladaha dabadhelifyada ahi ugu adeegayaan maraykanka iyo yahuudda kadib markii ay ka gaabsadeen tabinta weerarkii barakaysnaa ee mandhabay iyo saamayntiisa uu reebay gaar ahaan aljaziira iyo kuwa la midka ah kuwaas oo bannaanka soo dhigtay siday colaadda ugu qabaan jihaadka iyo mujaahidiinta iyo inay ku shaqaynayaan talooyinka ama amarada maraykanka waxaan walaalaheena muslimiinta u ballanqaadaynaa inaan baahin doonno xoga tixane ah oo aan kaga hadli doonno aljaziira iyo dhagarta ay u maleegayso islaamka iyo muslimiinta guud ahaan gaar ahaan jihaadka iyo mujaahidiinta ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida waxaa sidoo kale bayaanka lagula hadlay dowladda maraykanka iyo maamulka yahuudda fariinteena ugu dambaysa aan u jeedinayno maraykanka yahuudda iyo dhammaan dowladaha ku lugta la dagaalka waxay tahay waxaan ballan ku qaadaynaa inaan dagaalka iyo dhibaatada aad nagu haysaan aysan marnaba naga hor istaagi doonin jihaadkaan idinkula jirno inta aan guusha ka gaarayno ama aan shahaado ka helayno waxaan idin xusuusinaynaa dhaartii alimaam usaama allah u naxariistee taas oo aan ilaahay uga mahad celinayno inuu oofiyey waxa idiin dhiman ee idinku soo fool leh ayaana idinkaga daran idinkaga kulul idinkagana xanuun badan ilaahay idinkiis ku kalsoonaada in allah awooddiisa idinku qasbi doono inaad baadida aad ku jirtaan ka toostaan ninkuu digayna kuma dilin annaguna warkeena waan idiin caddaynay ee saliibiyiinay sugay ciqaabtiina annaguna waan idinla sugaynaaye ayaa lagu soo khatimay bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida loogana hadlay wararkii weynaa ee bishan jamaadul awal guutooyin ka tirsan istishaadiyiinta xarakat al-shabaab almujaahidiin ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada maraykanku ku leeyihiin deegaanka manabey ee gobolka laamu ee waddanka kenya waxaa xusid mudan in weerarkaas lagu dilay toddobiyo toban askari oo maraykan ah iyo sagaal askari oo kenyaati ah halka sidoo kale lagu besbeeliyey toddoba diyaaradood iyo shan gaari oo noocyada dagaalka ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakat al-shabaab almujaahidiin صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل weli barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad dhegaysanaysaan waxaa idinku soo maqan daaci muhaajir ah oo ku geeriyooday waddanka suuriya balse markan magaalada alqudus ee dhulka falastiin waxaa ka dhacay kulan baroordiiq ah oo lagu xusayay gumaadkii naasiyiintu u geysteen dadka yuhuudda ah waxaa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka waxaana kulankaas ka qayb galay hogaamiyaal ka tirsan caalamka waxaa warbixintan ku eegaya waryaheenna caydaruu sabriye toddobaadkan waxaa magaalada barakaysan ee alqudus ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen inta badan dowladaha reer galbeedka ee duulaanka ku haya muslimiinta yahuuddana garabka u ah kulankaas oo looga hadlayay xasuuqii naasiyiintu u geysatay yahuudda ugu yaraan afartan ruux oo ka socday madaxda wadamada caalamka oo ay ku jiraan maraykanka faransiiska iyo kuwo kale ayaa ka qaybgalaya kulankan ka dhacay magaalada alqudus waxaana ay xusayaan toddobaatan iyo shan sano muddo laga joogo markii uu dhacay xasuuq loo geystay in ka badan hal milyan oo ruux oo yahuud ah madaxda kulanka isugu yimid ayaa shaaca ka qaaday in ay muhiim tahay in laga shaqeeyo sidii loo ilaalin lahaa yahuudda islamarkaana looga difaacin lahaa halis kasta oo lasoo gudboonaata ku-xigeenka madaxweynaha maraykanka miki benis ayaa hadal uu ka jeediyey kulanka waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii looga hortegi lahaa iiraan oo uu sheegay in siyaasadeeda aanay ka hor imaanayn oo aanay diidanayn gumaadkii loo geystay yahuudda toddobaatan iyo shan sano ka hor emilel macron madaxweynaha faransiiska oo isagana ka hadlay kulanka loogu dabaaldegayay xorriyaddii xerada oshfatar ayaa madaxda caalamka ku dhiirigeliya in ay midoobaan islamarkaana laga hortago kala qaybsanaanta madaxweynaha ruushka faladimir putin oo isagana ka hadlay kulanka laguna xusayay gumaadkii yahuudda fesham ee ay naasiyiintu yahuudda u geysatay ayaa ku taliyay in loo baahan yahay in golaha ammaanka ay isugu yimaadaan kulan gaar ah oo looga hadlayo arrimaha nabadgelyada ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda netanyahu oo ka hadlay kulanka islamarkaana si cad u muujiyey xagjirnimadiisa ayaa shaaca ka qaaday in ay isdifaaci doonaan islamarkaana aanay ogolaa doonin in mar kale yahuudda loo geysto xasuuq kaas la mid ah wuxuu madaxda caalamka ugu baaqay in ay kordhiyaan taageerada la siinayo yahuudda oo uu sheegay in ay tahay mid muhiim ah waxaana uu sheegay in ay hadda dareemayaan halis kale oo ah in la doonayo in mar kale la gumaado wuxuu si gaara ugu mahad celiyey madaxweynaha maraykanka trump oo ahaa kii qudus u aqoonsaday caasimadda yahuudda safaaradiisana ka furtay waxaana ay taasi keentay in madaxweynayaasha wadamo afartan gaaraya ay si toos ah isugu yimaadaan qudus taas oo ka dhigan aqoonsi ah in yahuuddu leedahay tan iyo markii uu trump la wareegay talada maraykanka wuxuu qaaday tillaabooyin dhowr ah oo uu taageero ballaaran ugu muujinayo maamulka yahuudda waxaana hadda tallaabadaasi si dadban ugu raacay dowladaha caalamka oo hadda xusuus loogu sameynayo yahuuddii halaagsantay kana qayb galay magaalada barakaysan ee alqudus oo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waddanka suuriya waxaa ku dhintay daaci muhaajir ah oo kaalin wanaagsan ka qaatay faafinta dacwada saxda ah waxaana geeridiisa ka tacsiiyey qaar ka mida ducaadda mujaahidiinta shaam warbixin la xiriirta daacigaas iyo waxa uu ahaa waxaa soo jeedinaya waryaheenna axmed xasan goodax مضوا في ثبات كأسد غضاب لساح الجهاد لأرض الحفر وسالوا دماءً waddanka suuriya waxa uu ka mid yahay waddamada muslimiinta ee uu ka soconayo halganka jihaadka ee lagu doonaya in dib loogu soo celiyo sharafta ummadda iyo cisigeeda waxaana waddanku uu dagaal toos ah martigeliyey sagaal sano oo xidhiir ah boqolaal kun oo ruux ayaa shahiiday tan iyo markii uu bilowday dagaalka waddanka suuriya waxaana ka mid ah kumanaan qof oo mujaahidiin ah kuwaas oo ka kooban ansaar iyo muhaajiriin أزالوا الكدر أهانوا المجوس markii uu bilowday kacdoonka suuriya waxaa dhulkan uu nabigu sala allahu calayhi wasalam ku sheegay fadliga iyo barakada badan u soo nafiiray dhallinyaro badan oo muslimiin ah kuwaasoo isaga kala yimiday daafaha adduunka gaar ahaan waddamada muslimiinta qof waliba oo ay ku jirtay damqasho diineed iyo qiiro islaam ayaa soo kacay waxa ayna dadku ahaayeen kuwo kala duwan qaarkood ayaa ducaad ahaa kuwana waa dhallinyaro caadi ah halka qaarka kalena ahaayeen rag wataa shahaadooyin jaamacadeed oo caalami ah canaasiirta ugu muhiimsan ee ka yimid meelaha ka baxsan shaam si ay uga qayb galaan halganka shaam waa ducaadda oo ah dadka ay ku hagaagayso masiirada jihaadka qiyamka cadliga xikmadaha iyo ictidaalkuna ku bulaalayo waxay ducaadda muslimiinta ee jooga shaam dhiigooda ku waraabiyeen geedka shareecada ee hadda ka taagan waqooyiga suuriya maxaa yeelay kuma koobnayn doorkooda keliya inay ka muxaadireeyaan masaajidda macaahidda sharciga ahna ay wax ka dhigaan dhowaan waxaa waqooyiga suuriya ku geeriyooday mid ka mid ah ducaadda muhaajiriinta ee ku caanbaxay faafinta dacwada iyo dhiirigelinta muslimiinta أحقا قد فجعنا في همام يفتت فقده صخر وجلمد ستبكي كالمحابر والمنابر
waxaa lagu magacaabaa abuufaris annajdi oo ka soo jeeda dhulka xarameynka sannadihii ugu dambeeyeyna ku sugnaa waddanka suuriya oo uu kaga qaybgelayay masiirada dacwada iyo jihaadka daacigan ayaa mashaariic waaweyn oo midho dhashay dhammaantoodna la xidhiirta dacwada iyo jihaadka ka fuliyey waddanka suuriya waxaana uu allaah ku manaystay hadalyari iyo howl badan mashaariicda wanaagsan ee uu fuliyey midhaha wanaagsanna keenay waxaa ka mid ah mashruuc loogu magac diray ibnatal islaam kaas oo si lacag la'aan ah gabdhaha muslimaadka ah loogu qaybinayo xijaabo tolan laguna fahamsiinayo waajibnimada xijaabkan maadaama suuriya uu in muddo ah ka telinayay maamul si toosa ula dagaalsan diinta islaamka ayaa taasi waxa ay keentay inay soo koraan jiil badan oo aan ogeyn waajibnimada xijaabka qaarkoodna uba arka inuu yahay caado dhaqameed ay leeyihiin qaar ka mid ah muslimiinta caalamka mashruuca ibnatal islaam ayaa ku guulaystay in uu muslimiinta suuriya gaar ahaan dumarka ku dhex faafiyo waajibnimada xijaabka dareensiiyana muhiimadda uu leeyahay taas oo keentay in gabdho badan oo caariyaad ahaa markii dambe xijaabtaan asturka iyo xishoodkana laasimaan abuufaris annajdi ayaa intii uu noolay waxa uu mar ka hadlay mashruuca ibnatal islaam ahdaafta uu hiigsanayo iyo waxa keenay in ay ku dhawaaqaan mashruucan حيا الله احبتنا اهلا وسهلا فيكم. اليوم باذن الله يا اخوان راح اتكلم لكم عن مشروع آه، ابنة الاسلام ونشأته وكيف صار. فمشروع ابنة الاسلام هو آه، له هدفين. الهدف الاول دعوة المرأة المسلمة والهدف الثاني نشر الحجاب الشرعي في الشام. طبعاً، آه، نشر الحجاب الشرعي في في في الشام هذا يهم كل انسان غيور على دين الله سبحانه وتعالى وغيور على اعراض المسلمين. طبعا يا اخوان اهل الشام فيهم حرص على الدين صراحه والتدين ولكن يعني يغلب عليهم الجهل فاذا جاهم الدين اخذوا موضوع الحجاب الشرعي آه، نسبه كبيره من اهل الشام يعتبرونه عاده وليست عباده لانهم لا يعلموا حكمه الشرعي خصوصا النظام النصيري لا يسمح ابدا بانتشار الحجاب او آه، يعني تعليم الناس آه، اهميه الحجاب بل حتى ان المحلات التجاريه ما تجد احد يبيع الحجاب الشرعي. طبعا آه، بعد آه، الخياطه وكذا يتم تجهيزهم بهذه الطريقه وتكييسهم ومن ثم توزيعهم على الفروع. طبعا هذه يا اخوان زي ما قلنا لكم آه، يعني نشأة مشروع ابن الاسلام وفكرته وعدد الفروع و حيا الله حبتنا اهلا وسهلا. يا اخوان الله يبارك فيكم، هذا المشروع الان صراحة قائم على التبرعات وبدون تبرعات ممكن أن يفشل طيب يا أخوان هذا المشروع مشروعكم أنتم هذا مشروع مشروع للأمة ويخدم نساء الأمة فيحتاج وقفة الغيورين أمثال طبعا يا أخوان طريق سهل بإذن الله وآمن بإذن الله يا قيوم لكن تواصلوا مع الرقم اللي سيعرضه بعد شوي وصوروا الشاشة بارك الله فيكم inta badan magaalooyinka waqooyiga suuriya ayuu mashruuca imnat al islaamku leeyahay xafiisyo furan habeen iyo maalin kuwaasoo gabdhaha lagu siinayo xijaabka sharciga ah si joogto ahna loogu sharaxayo waajibnimada xijaabka mashruucan oo lagu tiriya mid ka mid ah kuwii ugu xooganaa ee daaciga abi faris annajdi uu ka fuliyey suuriya ayaa lagu tiriyaa xasanaadka waaray ee uu leeyahay mujaahidkaas waxaana ilaa iyo hadda si dardar leh ku socda mashruucan marka laga soo taga imnat al islaam wuxuu walaalkan mujaahidka ah waqooyiga suuriya ka aasaasay macaahid sharci ah oo wax lagu barayo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ilaa iyo hadda furan kana aflixeen dadyow badan wuxuu sidoo kale idaacadda albunyaan ee ku taalla waqooyiga suuriya ka baahin jiray barnaamij dacwi ah oo loogu magac diray liibaanteyna waxa ay ku jirtaa guryaheenna waxaana barnaamijkan oo hadda marayo laba iyo toban xalqo uu kusoo gudbin jiray abuufaris sida loo xallin karo dhibaatooyinka soo kala dhex gala qofka iyo xaaskiisa iyo sida ay tahay in lagu hago qoyska muslimka ah حاولت جهدي أن أفيد إخواني وأخواتي في هذه الحلقات والتي ستكون بإذن الله تعالى عبارة عن سلسلة من الحلقات التثقيفية والتوعوية في الحياة الزوجية عنونت لها بسعادتنا في بيوتنا من أهداف هذه الحلقات أولا إبراز العلاقة الزوجية بوجهها الصحيح وإظهار محاسنها ثانيا محاولة التغلب على المشاكل الزوجية الناتجة عن عدم الإلمام الكامل بالقواعد الشرعية والاجتماعية للحياة الزوجية ثالثا معالجة بعض المفاهيم الخاطئة لدى البعض تجاه الحياة الزوجية رابعا إفادة المقبلين على الزواج في المسائل التي تهمهم في مستقبل أيامهم خامسا طرح بعض الأفكار التي تجدد الحياة الزوجية وتجعل الأسرة مستقرة وسعيدة وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير والسعادة فأقول مستعينا بالله العلاقة الزوجية علاقة أزلية تربط بين اثنين وتجعل منهما زوجين سواء كانا متشابهين أم مختلفين فإن تشابه فإن هذا التشابه يولد التوافق وإن اختلف فإن هذا الاختلاف سيولد التكامل والحياة الزوجية آية من آيات الله في خلقه ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة و تعتبر هذه العلاقة من أسمى وأوثق العلاقات، فهي علاقة قائمة على المودة والرحمة والسكينة، وتشعر كل طرف فيها أنه شريك للآخر في كل شيء، ومن أعظم ما تستجلب فيه السعادة هي طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون البيت قائما على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وبالذكر والعبادة لقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب واما من يبني بيته على ما يغضب الله سبحانه وتعالى فان مصيره الهم والحزن ومصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا اخوان الازواج اخوات الزوجات تعرف السعاده الزوجيه بأنها حالة يستطيع كل زوجين أن يعيش بها وعليها إذا ما أراد ذلك، وإذا ما قصد أسبابها وفنونها، وعمل على ممارسة أساليبها، فبسعي كل طرف منهما لها وبتعاونهما على إيجادها، فإنهما سيستطيعان غرس تلك الحالة وبسهولة في حياتهما. يقول الدكتور محمد المهدي: إن السعادة الزوجية ليست كلمة سحرية، ولكنها حالة يمكن الوصول إليها ببصيرة وقصد. انتهى كلامه. وهذه الحالة يسعى لها كل زوجين، فبها تحلو حياتهما وتستمر، وبفقدانها تظلم وتنقطع، وبالتالي فهي ركيزة أساسية وقوام مهم في استمرار الحياة بين الزوجين. ومما لا شك فيه أن دخول السعادة إلى الحياة الزوجية لها أهمية بالغة على حياة الزوجين وفيما يأتي بيان بعضها أولا أنه مقوم أساسي لسير الحياة بين الزوجين بالشكل السليم ثانيا أنها آه، وقاية من كل كدر وكآبة قد تحل بين الزوجين ثالثا أنها تجعل كل زوجين ينظر بنظرة الحب والإيجابية لحياتهما ويبعدان عنهما كل شبهة أو عقبة قد تعترض طريقهما أو اختلاف قد ينشب بينهما رابعا أنها تضفي على الحياة روح المودة والسكينة وتحقق الاستقرار المنشود الذي هو المطلب الأساسي للزوجية لأن من كان سعيدا في بيته ومع زوجته فلن يؤثر عليه أي حزن خارج البيت ومن كان حزينا في بيته فلن يسعده شيء خارج البيت ومثال ذلك عندما تحصل مشكلة بين الزوجين ويخيم عليهم الهم فلن يشعروا بالسعادة حتى يصطلحوا فيما بينهم وتصفى قلوبهم حينها تجد أن نفوسهم ارتاحت وأرواحهم اطمأنت وترجع حياتهم وكأنهما عريسان أخي الزوج أخت الزوجة للسعادة الزوجية مفاتيح عديدة ويستطيع كل طرف من الزوجين أن يدخل بها إلى بوابة السعادة الزوجية ويعيش في ظلالها مع شريك حياته وفيما يأتي بيان بعض المفاتيح التي تحقق السعادة بين الزوجين بإذن الله تعالى أولا عدم بخل كل من الزوجين بالكلمة الجميلة على الآخر حتى على مستوى تلك العبارات والكلمات البسيطة وغيرها من عبارات الحب والثناء ثانيا التغافل والتقليل من اللوم والعتاب عن أكثر ما يراه كل طرف من الزوجين على الآخر وأما إن تطلب الأمر تنبيها لتعديل سلوك أو إهمال فليكن ذلك التنبيه برفق ولطف ورحمة ثالثا اهتمام الزوجين ببعضهما والتمتع بمهارات الإصغاء رابعا من المفاتيح آه الاحترام المتبادل بين الزوجين والحذر من السخرية فإنها تؤذي القلب وتكدر صف الحياة خامسا المبادرة إلى تقديم الاعتذار إذا أخطأ أحد الزوجين في حق الآخر فإنه أطيب للخاطر وأدعى لدوام المحبة بينهما سادسا إدخال شيء من الدعابة على الحياة الزوجية فإنها تعمل على التقليل من حدتها وضغوطاتها سابعا الإكثار من الدعاء بأن يصلح الله تعالى لهما حياتهما فإنه من أعظم ما تستجلب به السعادة ثامنا تقدير وإكرام كل من الزوجين لأهل الآخر وخصوصا الوالدين تاسعا اهتمام كل من الزوجين بنفسه ونظافته وحسن مظهره عاشرا الحرص الدائم على الحلال في المأكل والمشرب والملبس وفي كل تفاصيل الحياة فالحلال تطيب به الحياة للزوجين ويبارك فيها حادي عشر تبادل كل من الزوجين الثقة وحسن الظن فيما بينهما ثاني عشر الابتعاد عن المقارنة فلا تقارن الزوجة زوجها بغيره ولا يقارن الزوج زوجته بغيرها بل يرضى كل منهما بما قسم الله تعالى له ويحمد الله عليه ثالث عشر الحرص على حفظ أسرار بيت الزو- الزوجية وعدم إخراجها ونقلها لأحد رابع عشر وجود الاستعداد لتنازل أحد الطرفين للآخر عند حدوث المشاكل والتحلي بالصبر والهدوء خامس عشر تقدير كل طرف من الزوجين لجهود الآخر وتعبه وعدم تكليفه ما لا يطيق أو يحتمل فيا أخي الزوج ويا أخت الزوجة هذه بعض المفاتيح والأسباب التي تجلب السعادة بين الزوجين والحديث عما يجلب السعادة يطول ولكن بإذن الله تعالى نكمل هذا الموضوع في حلقات قادمة حتى يكتمل العقد وينعم كل زوجين بحياة هانئة ممتعة. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يسعد كل زوجين ويرزقهما سعادة الدارين ويكمل حياتهما بصلاح ذريتهما ويجمع بينهما بخير وعلى خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من رحمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ لزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهواه كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله
dad badan oo ka mid ah ducaadda mujaahidiinta ee shaam ayaa ka tacsiyeeyey geerida abu faris annajdi waxaana ka mid ah raggaas daaciga sheekh cabdalla almuxaysini oo qoraal uu soo dhigay bartiisa internetka ku sheegay in walaalku uu ahaa qof daaci muxtasib ah allahna uu ku manaystay tawaaduc iyo khayr badan waxaa maanta geeriyooday walaal aan jecel nahay ee ku jihaaday afkiisa qalinkiisa iyo camalkiisa kaas oo ah abuu faris annajdi raximahullah kaas oo ahaa hindisihii mashruuca ibnat al islaam iyo silsiladii liibaantayna waxa ay ku jirtaa guryaheena ayuu ku yidhi sheekh cabdalla almuxiisini qoraal uu soo dhigay bartiisa telegaramka maalmo ka hor ayuu ku riyooday abuu faris annajdi inuu shahiidayo waxaana uu uga sheekeeyey mid ka mid ah mujaahidiinta iyadoona dadku ay hadda sheegayaan inuu allah uga dhabeeyey riyadiisa ayna rajaynayaan inuu gaarsiiyo derajooyinka shuhadada
السلام عليكم حيا الله شيخنا اهلا وسهلا كيف امورك ان شاء الله تمام يا غالي آه، رايت رؤيا اليوم آه، عن بعد الفجر رايت اني آه، انه نحن مجموعه مجاهدين صافين آه، يمكن تقريبا عددهم 30 40 صافين حد بعض جالسين على الارض وفي شجره تبعد عنهم يمكن شجره آه، عشر أمتار شجرة كبيرة شوي في كمان جنبه صفوف ثانية فكنا نطلع الشباب ذولاك اللي هم المجاهدين نطلع فيهم ونطلع بهذول الإخوة الشهداء فقلت في نفسي معقولة أنا صرت معهم الآن يعني إن شاء الله راح أستشهد فيعني كأني صدقت هذا الشعور اللي جاني أنه فعلا راح أستشهد فالتفت على الشباب اللي هم المجاهدين فقلت لهم سلمت عليهم قلت نحن ترى ان شاء الله شهداء باذن الله تمام والله الله بالجهاد توصيهم الله الله بالجهاد لا تتركوا الجهاد وعليكم بالجهاد يا اخوه وكذا سبحان الله آه يعني آه كانه انتهى الحلم كذا فقلت في نفسي انا آه يعني طيب يعني لو استشهد الان طب أنا عندي شغل عندي أعمال يعني هذه لابد أقوم فيها كمان عندي عيالي يعني يعني كأني استصعبت أنه بهالوقت أستشهد ثم قلت أنا الله يتم الأمر اللي, اللي فيه الخير يعني الله ييسر لي الأمر اللي فيه خير والله أعلم بنفسي وأعلم بم- بالأصلح لي ثم سبحان الله انتهى ال- ال- انتهت الرؤيا فجعنا في همام يفتت فقده صخر وجلمد ستبكي كالمحابر والمنابر ودور للقضاء وكل معهد فكم بددت من شبه توالات إذا المرتاب شكك أو تردد ستبكي كالمعارك باشتياق وأنت بساحها الرام المسدد عشقت بعزة خوض المنايا فكم جمع أتانا قد تبدد ستبكي كالجيوش إذا استعدت وكنت أمامهم في كل مشهد إذا ما هيعة لله صاحت نهضت تجرع الموت المؤكد خفنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا جارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين
waddanka shiinaha waxaa ka dilaacay cudur halis ah oo go'doon geliyey gobollo dhowr ah oo ka mid a waddankaas waxaa warbixintan ku eegaya waryaheena maxamed muuday abu muslim waddanka shuuciga ee shiinaha ayaa waxaa ka dilaacay cudur cusub kaas oo halis badan ku haya nolosha malaayiin ruux oo shiinees ah fayruskan oo loogu magac daray korona ayaa ka dilaacay gobollo kala duwan oo ka mid ah shiinaha sida gobolka wuhan iyo hong kong waxaana uu soo ritay dad aad u badan taas oo gebi ahaanba joojisay madaahiirta nolosha ee gobolladaas fayruskan cusub ayay dhakhaatiirtu waxay ku sheegeen inuu sababo hargab wadnogaraac iyo neefshasada oo adkaata waxaana dhanka kale lagu kala qaadaa istaabashada iyo neefsashada dadka shiineeska ah ayaa la arkayay iyaga oo afka iyo sanka xirtay si aanay u qaadin fayraska cusub waxaana gebi ahaan xirmay isku socodka dadka iyo goobihii isku imaatinada hong kong oo kale waxaa lagu dhawaaqay in gebi ahaanba ay xiran tahay magaalada isla markaana aanay jirin cid ka baxaysa ama soo gelaysa halka sidoo kale la fasaxay goobihii shaqada iyo waxbarashada gobolka wuhan waxaa isna la diiday in dadka ku nool ay u safraan gobollada kale ee shiinaha ama aadaan dhanka dibadda waxaana hadda u muuqataa in go-doon rabaani ah uu ku soo rogmay gobollo badan oo ka mid ah waddanka shiinaha maraykanka ayaa isagana waxaa laga soo sheegayaa in cudurkaasi uu soo gaaray waddanka isla markaana laga helay qof ka soo safray waddamada aasiya oo yimid maraykanka hay-adda caafimaadka adduunka oo war ka soo saartay cudurka cusub ayaa sheegtay in uu yahay xaalad deg deg ah oo ku timid shiinaha balse hadda halistiisu aanay gaarsiisanayn heer caalami ah balse laga yaabo in maalmaha soo socda ay sidaasi noqoto inta badan waddamada gaalada wuxuu alleh ku saladay cuduro aan la aqoon oo cusub kuwaas oo ka dhasha ku-caasinta allah iyo kadiidida awaamiirtiisa waxaana caafimaadka uu ku jiraa in loo noqdo allah isagana loo toobadkeeno shiinaha oo ah jamhuuriyad shuuci ah ayaa dhibaato badan ku haysa muslimiinta turkistaanta bari kuwaas oo ay ku soo rogtay go-doon dhan weliba ah hadda waxaa muuqanaysaa in qayb ka mid ah waxyaabihii ay ku ciqaabeen muslimiinta turkistaanta beri uu iyaguna allaah ku imtixaamay sida go-doon ah inaanay ka bixi karin magaalooyinkooda cabsi laga qabo in uu faafo cudurka ciidamada booliiska shiinaha ayaa lasoo dhoobay xuduudaha labada gobol ee hadda laga soo sheegay cudurkan waxayna diidayaan in laga soo baxo ama la galo magaalooyinka gobolladaas
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين
hoggaanka mujaahidiinta alqaacida wuxuu si diiran u bogaadiyey howlgallada ay fulinayaan mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin waxaana toddobaadkan asxaab ay baahisay bayaan ka soo baxay alqaacida waryaheenna maxamed cali aadan ayaa warbixintan ku eegaya hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ayaa bogaadiyey howlgallada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ka fulinayaan waddamada saxaraha iyo saaxilka afrika kuwaasoo lala beegsanayo shisheeyaha faransiiska ee kusoo duulay waddankaasi bayaankan oo ciwaan looga dhigay salaan ku socota kuwa islaamka u gargaaray ee ku sugan maali ayaa si kaliya laaba waxaa loogu bogaadiyey howlgallada ay mujaahidiintu bilihii lasoo dhaafay ku beegsadeen ciidamada faransiiska iyo kuwa xukuumadaha dabadhilifka ah la yaab ma lahan in maqribul islaam ay joogaan rag difaaca islaamka oo u gargaara islaamka iyo muslimiinta kuwaasoo difaacaya dhulka iyo cirdiga wax weliba oo qaali ahna u huraya sidii ay duulaanka reer galbeedka iyo faransiiska uga difaaci lahaayeen dhulalka islaamka la yaabna ma lahan in fursaantaasi ay yihiin kuwa weji duuban oo u helan inay iska caabiyaan ciidamada kusoo duulay maali iyo waddamada dhaca saxaraha iyo saaxilka maxaa yeelay taariikhda awoowayaashooda waa mid caan ah oo lawada ogyahay ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida wuxuu bayaanku intaasi ku sii daray kuwa aan jecelnahay ee ku sugan maaliyada cilmiga iyo jihaadka waxaan bogaadinaynaa adkaysigiinna iyo sugnaanta aad ku sugan tihiin saxaraha lamadegaanka ah ee kulul waxaana taageeraynaa duulaannadiina ay geesinimada ka muuqato iyo xamalaadkiina sidqigu ka muuqda ee aad ku qaadaysaan faransiiska iyo dabadhilifyadooda ku sugan maali burkina faso naiger waxaana idinkula dardaarmaynaa inaad beegsataan kuwa isqarinaya ee ka tirsan ciidamada Maraykanka iyo calooshoodu shaqaystayaasha shirkadaha amniga ee ka howlgala mandiqada ayaa lagu yidhi bayaanka bogaadinta ah ee ka soo baxay hoggaanka sare ee al-qaacida kuna socda mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin wuxuu sidoo kale bayaanku aad u bogaadiyey howlgalladii ay mujaahidiintu ku soo furteen maxaabiista ee bilihii lasoo dhaafay ka dhacay waddanka maali waxaana lagu yidhi waxaan sidoo kale hambalyaynaynaa howlgalladii uu allaah idin waafajiyey ee aad ku jebiseen xabsiyada kuna soo furateen maxaabiistii ku jiray jeelasha daalimiinta waxaadna ogaataan in midhaha jihaadkiinna uu ka soo muuqday si gaar ah maqribul islaam iyo guud ahaan ummadda muslimka ah waxaadna ogtihiin sida jarmalka marar badan uu si cad u diiday inuu maali u soo diro ciidamo gaar ah oo idinla dagaalama iyo sidoo kale sida idinkaga heebaystaan saliibiyiinta iyo murtadiinta sababtuna waxay tahay inaad ku raalli noqoteen inaad labisataan oo isguntiga ka dhigataan cisiga idinkoo hubka garwaaxsaday ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida bayaanka waxaa sidoo kale lagu soo gudbiyey talooyin iyo dardaaranno muhiim ah oo ku socda mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin geesiyaashii saxaaraha iyo fursaantii dagaalada waxaan idinkula dardaarmaynaa alla kacabsiga iyo inaad ku dadaashaan inaad alle u dhowaataan qofkii alle xusuusta xilliga uu barwaaqada ku jiro wuxuu alle xusuusanayaa waqtiga uu dhibka ku jiro kadibna waxaan idinku waaninaynaa inaad ku adkaataan cadowga saliibka ah ee dhagarta badan tusiya geerida oo dhadhansiiya kulaylkeeda ilaa ay ka yaqiinsadaan in dagaalka ay kula jiraan islaamka uu yahay mid ay ku khasaarayaan oo hantida ay ku bixinayaanna ku noqon doonto mid qoomamo ah kadibna laga adkaan doono ku dadaala dhanka waddamada saaxilka oo howlgalladaynu ha ka muuqdeen sugana in idinku aad gacanta ku haysaan mashhadka amni ee mandiqadaas ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida ugu dambayntii waxaa mujaahidiinta maqribul islaam loogu bishaareeyey in dhimbilaha jihaadka ay shadayaan uu ilowskooda gaari doono caalamka oo idil allaah idinkii libaaxyadii saxarahow ummaddu waxay meel fog ka akhrisanaysaa bayaanaadkiina iyadoo isha ku haysa intaajkiina barakaysan oo ay dhaguhuna ku raaxaysanayaan bishaaraystana jihaadkani barakaysan iyo baraaruga islaamiga ee maqrabul islaam ka jira in dhimbilihiisa uu soo duulayaashu ku gubi doono dhulkooda ee ku sugnaada goobaha dagaalada ilaa uu alle idinka siinayo fatxigiisa ama arrin kale gebagabadiina waxaan kuwa hanuunsanay ummadda ka mid ah ugu baaqaynaa inay mas-uuliyaddooda ka gutaan qadiyadda islaamka ee maali iyo soomaaliya muslimiinta ku nool maali iyo soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa inay kelimadooda ay ku mideeyaan harka kelimada tawxiidka ayaa lagu soo qatimay bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida islamarkaana lagu bogaadiyey howlgallada ay fulinayaan mujaahidiinta maali صففنا طائعي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل waa hagaag waqooyiga suuriya toddobaadkan waxaa ka dhacay duqaymo xooggan oo ay fulinayaan diyaaradaha ruushka iyo kuwa nidaamka waxaana ku shahiiday dad badan oo muslimiin ah waryaheenna maxamed ciise ayaa warbixintan ku eegaya waqooyiga suuriya waxaa ka taagan xaalad cakirnaan oo dhanka bini'aadinimada ah kadib markii ay sii xoogaysteen duqaymaha aan loo meeldayin ee diyaaradaha nidaamka iyo kuwa ruushka ku garaacayaan deegaanada ay dadka shacabka ku nool yihiin maalmihii lasoo dhaafay waxaa dhacayay duqaymo aan kala joogsi lahayn oo si cadda u beegsanaya xaafadaha ay shacabka ku nool yihiin iyo goobaha isku imaatinada ah sida suuqyada masaajidda iyo goobaha waxbarashada duqaymaha ugu badan waxay ka dhacayaan deegaanada baadiyaha ee gobollada idlib iyo xalab oo dhaca waqooyiga suuriya waxaana isku badbedelaya diyaaradaha ruushka iyo kuwa nidaamka bashaar al asad dadka ayaa waxaa lagu duqaynayaa gantaalo halis ah oo ay mamnuuc tahay in loo adeegsado dagaalada iskaba daaya in lagu gumaado dad shacab ah waxaana sii kordhaya khasaaraha ka dhalanaya duqaymahaas sida ay xaqiijiyeen ilaha caafimaadka iyo kooxda badbaadada saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay in ka badan soddon ruux ayaa ku dhintay duqaymaha ay geysanayaan diyaaradaha ruushka iyo kuwa nidaamka bashaar waxaana dadka dhintay u badan dumar iyo carruur waxba galabsan diyaaradaha ayaa dadka ugu dabategaya goobihii ay u barakaceen ee baadiyaha waxaana la soo warinayaa in kaamaamka qaxootiga iyo beeraha ay ka mid yihiin meelaha sida ba-an loo duqaynayo marka laga soo tago dadka dhintay waxaa jira dad aad u badan oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kuwaas oo xaaladooda lala tacaalayo inkastoo isbitaalada ay laftoodu xaaladoodu liidato oo aan laga helaynin daawo waxtar ah iyo dhakhaatiir aqoon durugsan leh duqaymaha ayaa ku soo aadaya iyadoo la sheegayo in ruushka iyo turkiga ay ku dhawaaqeen xabad joojin waxaana muuqata in dhanka nidaamka aynu laasimin xabad joojintaas oo uu hadda geysanayo gumaad wuxuushnimo ah صففنا طائعي اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii dhacdooyinka dunida islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فتيا سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين كلما جدا جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشي ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون